Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah iom i i m f oo ansixisay shan waa boqol iyo konton bilyan oo amaah ah oo lagu wareejinayo kenya hay-adda k c b foundation oo deeq waxbarasho oo dugsiga sare ah ka bixinayso arday kasoo jeeda gaarisa soomaaliyana waxaad maqli doontaan madaxweyne xasan sheikh oo gaaray dalka uganda halkaasi uu kaga hadlayo xadgudubka itoobiya ee madax bannaanida soomaaliya kulan wacan subax wanaagsan waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waa sideed iyo tobanka bisha koowaad ee janaayo sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada golaha fulinta ee hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa ansixiyey amaah lacageed oo dhan boqol iyo konton milyan oo shilin oo la siinayo wadankani kenya lacagtan ayaa u dhigantaa sagaal boqol afartan iyo kow dhibic laba milyan oo dollar maamulka madaxweyne william ruto ayaa si deg dega u heli doona qeyb ka mid ah lacagtan oo dhan boqol iyo sagaal milyan oo shilin iyadoo hay-adda i m f ay si dhow la socon doonto qaabka loo isticmaalayo lacagtan ayaa loogu talagalay in lagu taageero kobcinta dhaqaalaha wadanka mid ka mid ah shuruudaha amaahda ayaa ah in loo adeegsado hirgelinta dib u habeynta dhaqaalaha wadanka i m f ayaa xustay in amaahda la siiy kenya ay fara u tahay ilaalinta xasiloonida dhaqaalaha guud ahaan ee wadanka iyo wax ka qabashada xaaladaha deg dega ah hay-adda bangiga k c b u qaabilsan dhanka tabaarucda iyo sidoo kale taageerida bulshada ee k c b foundation ayaa deeq waxbarasho siinaysa shan iyo toban arday oo kasoo jeeda qoysas danyara kuwaasoo buundooyin wanaagsan kasoo hayay imtixaankii fasalkii sideedaada ee dugsiga hoose dhexe ee k c b da ee sanadkii tegay ardaydan ayaa kasoo jeeda ismaamulka gaarisa ee gobolka waqooyi bari madaxda bangiga k c b laantiisa dowla deegaanka gaarisa madaxa weeye bangiga k c b laantiisa dowla deegaanka gaarisa axmed sahal ayaa warbaahinta istaa faahfaahin ka siiyey deeqda waxbarasho ee uu bangiga bixinay inaan maarata scholarship aan siinno dadka oo maskiimaha dadka agoomaha ah dadka aan maarata fiida iska bixin karin boqol iyo labaatan iyo kow qof baa interview galan afartan ruux baa la soo dejiyey afartan ruux markii la soo dejiyey shan iyo toban qof baan ka qaadanay as k c b foundation marka shan iyo tobanka markaan qaadanaynay waxaan samaynay home visit waxa la dhaho cidihii baan tagnay guryihii baan soo fiirinay dadka say xaaladooda ku nool yihiin baan soo aragnay wakhtigana hadda la joogo waa wakhti iska adag waxaan ku boorinaynaa ardayda inay dadaalaan oo programkan ka faa'iidaystaan oo ay aad oga faa'idaystaan maxaa yeelay ilaa form four baa laga bixinhayaa fiidii waa laga bixinhayaa shoppingkii kale waa la wala siinhayaa sumafan buugashi waa loo gathayaa marka marka waa faa'iido weyn marka ardayda inay dadaalaan oo su fiican imtixaanka ooga baasaan ay su fiican u baasaan baan ayaga ka rajaynayna waalidkana waxaa la rabaa inay seexanin oo ilmahooda maxaa hadday imtixaanka ka dhacaan oo had mar laba mar saddexaad dhacaan foundationka waxay dhihi karaan disqualify la dhihi karaa waaba la iska dhaafi karaa because imtixaanka sidii laga rabay may may may marin marka dadka maarata curyaanta hataa waan dadka waan waan tirigelinaynaa dadka maskiimaha agoomaha waan tirigelinaynaa maxaan rabaa programkan inay su fiican looga faa'iidaysto ardaydana kudi way soo xaaldireen waxoodii baan diyaarinaynaa fiidoodii iyo buugashoodii iyo shoppingkoodii uniformkii kudi waan iyo buugashi waa loo diyaarin markaas sife ay ku xaroodaan so waa mahadsantiin thank you so much
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray dalka uganda halkaasi uu kaga qaybgalayo shir ay madaxda urur goboleedka igaad kaga arrinsanayaan faragelinta etoobiya ee ku samaysay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh iyo wafdigiisa ayaa halkaasi kusoo bandhigi doona baaxadda xadgudubka etoobiya ay ku hayso madax bannaanida soomaaliya soomaaliya ayaa ku doodi doonta in wixii dabcan lagu tilmaamay heshiiska abiy axmed iyo muuse biixi ay galeen kowdii bishani uu ka hor imaanayo xeerarka caalamiga iyo shuru ee dabcan sharciyada ah ay ku dhisan yihiin ururada midooda afrika iyo igad oo soomaaliya iyo etoobiya ay ka wada tirsan yihiin madaxda madaxweynaha iyo wafdigiisa wafdiga wehelinayo oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ka mid yahay ayaa sidoo kale ka qaybgeli doona shirka isbahaysiga dalalka dhexdhexaadka ka ah oo isna lagu qabanayo dalka uganda waxaa ujeedka shirkan iyo wixii lagu soo dabcan waxa lagu soo bandhigayay khudbadaha laga jeedinaya warbaahinta la wadaagay afhayeenka villa soomaaliya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay soo gaareen magaalada kambaala ee dalka uganda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa halkan waxa uu kaga qaybgeli doonaa shir aan caadi ahayn oo madaxda urur goboleedka igad ay isaga imaadeen faragelinta dowladda etoobiya ay ku samaysay madax banaanida dhuleed iyo midnimada qaranimada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale waxay ka qaybgeli doonaan shirka isbahaysiga wadamada dhexdhexaadka ah kaas oo isla magaaladan kambaala ka dhici doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ay halkaas kusoo bandhigi doonaan baaxadda xadgudubka etoobiya ay ku samaysay midnimada iyo madax banaanida soomaaliya iyo dhibaatada ay ku yeelanayso xasiloonida iyo nabadda gobolka iyo guud ahaan caalamka wafdiga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xoojinaya go-aanka baarlamaanka federaalk soomaaliya ay ku laaleen is-afgaradkii sharci darrada ahaa ay kala sixdeen ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha maamulka somalilan kaas oo khilaafsan heshiisyada labada dal mabaadi'da aasaasiga ah ee midooda afrika xeerarka heer igad iyo heer caalanba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa intuu halkan joogo wuxuu la kulmi doonaa madax kala duwan oo dunida isaga timid shirka isbahaysiga dowladaha dhexdhexaadka ah ayaa waxaa ku midaysan boqol iyo labaatan dowladood dowladda federaalk soomaaliya ayaana waxay la wadaagi doontaa in madax banaanida iyo qarannimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay dooran tahay faragelinta dowladda etoobiya ay ku samaysay midnimada iyo madax banaanida soomaaliyeedna ay tahay arin sharciyada caalamka kasoo horjeeda dowladaha iyo ururada caalamiga ahna ay si midaysan ay tahay inay kaga hor yimaadaan dowladda etoobiya ayaa la warinayay ama la sheegay inay diiday inay kasoo qayb gasho shirkan ee igaadh ay ku dabcan ka yeelanayso xiisada soomaaliya iyo etoobiya waxayna dadka ku xeeldheer diblomaasiyadda go-aanka etoobiya ku micneeyeen go-aan diblomaasiyadeed oo soomaaliya ay markaasi dabcan gelisay etoobiya isla wararkaasi dabcan etoobiya iyo soomaaliyana siyaasiyiin iyo madax hore oo markaasi soomaaliya soo maray ayaa soo saaray bayaan ay ku muujinayaan taageeridii garab istaaga ay la garab taagan yihiin dowladda soomaaliya dadaalkeeda ku aadan ilaalinta madax banaanida iyo midnimada geyiga soomaaliyeed bayaankan ay soo saareen ayaa waxaa si aada oo iga soo horjeesteen heshiisiisa afgaradka lagu tilmaamay ay kala sixiixdeen etoobiya iyo somalilan ee markaasi lagu gaaray safgarad ku aadan in dhul iyo bad soomaaliyeed ah etoobiya ay kiraysato waxay sheegeen heshiiskas inuu xadgudub ku yahay madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya sidoo kale waxay sheegeen inay markaasi dabcan ka dhigan tahay jibinta axdiga qaramada midoobey ee e u-da iyo sidoo kale igaadh waxayna u yeereen ugu yeereen ra-iisul wasaare abiy axmed inuu ka shaqeeyo dhismaha dabcan bundooyinka isku xiro labada umadood oo uu ka waantoobo inuu dib u huriyo cadaawad soo jireen ah iyo siyaasad markaasi keeni karto kala qaybsanaan isla wararkaasi waxaa markaasi warbaahinada soomaaliya ay saakay qorayaan in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu diiday casumaad uga timid ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaa markaasi ay sheegayaan in war ilo ka tirsan madaxtooyada soomaaliya laga helay in abiy axmed uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweyne xasan sheekh isagoo ka codsaday inay wada kulmaan hase yeeshee madaxweynaha ayaa iska diiday maadaama uu sheegay in etoobiya ay ku xadgudubtay gobonimada iyo madax banaanida soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaa u sheegay abiy axmed in xadgudubka ay isaga iyo dowladiisa ku sameeyeen madax banaanida soomaaliya uu yahay mida aanan dabcan laga hari doonin ilaa iyo inta ay etoobiya ka bixinaysa rahli gelin u dhiganta jamaceeda guracan ee ku aadana badda soomaaliya sida ilawareedyo madaxtooyada ka tirsan ay markaasi shaaca ka qaadeen amaba ay sheegeen dhankaasi iyo wararka caalamkana waxaa magaalada khaza ee dalka falastiin la gaarsiiyey gargaar bini-aadanimo iskugu jira raashin iyo shixnado markaasi daawaa taasi oo qeybka ah heshiiska ururka xamaas iyo israa'iil dowladda qatar oo taageero ka helaysa dhigeeda faransiiska ayaa heshiisa ka wada gaaray in daawo iyo gargaar kaloo bini-aadanimo la gaarsiiyey dadka riyidka ee ku nool marinka khaza mas-uuliyiinta qatar ayaa sheegay in dawada iyo gargaarka ay shalay ka ambabaxeen magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar waxaana khaza u qaaday hay-adda laanqeyrta cas ee dalka falastiin qodobkaasi dibadeed ayaa ugu dambeeyey warkiisa waxaad kala socoteen idaacadda staifm codka gobolka waqooyi bari anigoo xamdi guridan akhrinayso bakadna inoo farsameynayay tinintan dib ugu kulmayna warkan warka xiga nabadahad